Qaxooti badan oo ku noolaan xeryaha dhadhaab ah iyo weliba wajahayana nolol adaga kureeda markii hore iyo waayanga walyaabo aasaasigan ee nolola biniaadanka sida biyo hunguriga walbarashada dadkunyaan haysana meel owlaadyo jiifadanga iyo weliba aan sii dheera bilo barakaysan ee ramadaanka hooyooyinka danta yar oo an haysana walyo ka afuranga yaa ku codsadeen muslimiinta ku noolanga dalkii iyo binaashay in si dhaqse iyo han caawiyanga dayda oo yeel oon baraga ogi wax ilaahay ogi moogi wax yeella male soomaalida naba maxamed waxaan ka codsanaa inay isoo garab qabtaan qof i garab taagan male markaas aniga ayaan nuuray cabdullaahi isaaq walaalayaal waan dhibaataysanahay xalay ma suxuurin mana maxay aheedoo ma afurin dhibaato weyn baa na haysato waa inaan ili soo gaaro ilmo oo waxaan haystaa oo rajo ilmo la igu furayaan haysta waan dhibaataysanahay waxaan rabaa muslimiinta soomaali naba maxmed inay waxaan ku afuro i siisa noloshaayna aadaa iskeega xun tahay shalay waxaan joogaaga dhec gaajo anoo umule soon liigu leehay aan soome darteedan jooggaaga dhacay waa lii bilbili saaka sida ay ta waan soomnahay saan hadalkan hata dhibas igu yahay ma xafdin karo sida ay ta umulaan sii e umul ahaan liskaygama dhaafahay soon waa laisku leeyahay marka walaalaha soomaaliga waxaan ka codsanaa inay isoo gaaraan si gadoobba ay isoo gaaraan gaajo ma ahe nafaan e waxaan ku suxuurta ma laha caawa waxaan ku afuro ma laha haddaan helo goob biyo inaan ku afuro waa la arkaa xalay waxaan iskaga soome sida ilaahaas igula ogyahay galaas bigeese oo caleen qaraar oo kascadaas bidqan ku siin ku afuray oona ku suxuurtay marka walaalahii soomaaliya waxaan ka codsanaya inay isoo gaaraan saan hadda cunug yaroo saddex jir ahaan kasoo tagay haddaa horteedu nafta ay ka baxda looma beensanaayo gaajo darteed waxaan haysta ma laha waxaan furanaya ma laha ilaahay ila og marka waxaan rabaa walaalahay soomaaliya inay gacan qabtaan ay i walwaalaan sida ilaahaas igula ogyahay saacadeey waxaan ooga noqonaya male marka saasaa waxaan ilmaha aan siiyo oon u awoodo mahay gaajo darteed waxaan la ciilaysana biyihiina waa naloogu daro waxaan cabna ma haysano waxaan cugna ma haysano waxaan ku afurna ma haysano aadaan iskiiga dhib qalnaa dadka walaalahan intayna caawayaan oyna gacan qabtaan oo nin walba nin wixiis ilaahay u dhiibo oo gacantiisa ku jira asnaga hagralin aadnoo soo dedejiyo ramalaana lagu jiraa waa soongne xalay habeenkii ahay waxaan ku suxuurtaan waaye shalay waa soominaa gaajo waana haysaa ilaahay mahadi waxaan ku afurna walaalayaa halkaan inna saas ina caawiyaan baan rabnaa islaan curyaana ilmo agoon haysata rajo haysata oo waxba aan haysanin oona sooman waxba aan haysanin waxay ku afurtan aan haysanin waxay ku suxuuratan aan haysanin oo iska dhibaysan baan ahay cid hore taagana aan hiraabsigay waxaan afur male lix cunug oo anan dhalay iyo anigaba xalay gaajaan ku seexanay waxaan u baahannahay inaad nala soo caawiyo ilmahaygi iyo anigaba gaajaan u dhammaano wayna surinkan hata waa surinaan la'nahay waan dhibaataysanna saxuur ma haysanna afur ma haysanna agu ciyaal baan nahay ilaahay waa kuu roon dadka soomaalida ee walaalyahaan waxaan ka codsanaynaa wax alla waxay nagu tara karaan inay si dhaqsi ahaan inooga taraan waxa ku sooma mahay waxa ku afooga mahay ma aragtaa geeha bagwaa iska jirna basbasha ma haysano biyaha ma haysano guri fiican oo hirgelina ma haysan qoysaskunga weliba afood saaratay nolol eedan adaga ma haysadaan walyaabo aas-aasigan ee nololo biniaadanka sida hunguriga biyo hoy fayla iyo weliba iyo codsadayana in warlanqo wadaa